bismi illaahi raxmaan iraxiim siaad ogtihiin ba wax cadaawo u eeg baa xerada weli aan soo galay imika ahaan xaaladu way degan tahay gacantaydana waa ku jirtaa wixii soo biiraa khasaara dacayna waan nii sheegi doonaa haddii ilahay
xaggee wax ka soo galeen macnaha xerada ma gudaheeda weerarka uu ka dhacay mise agagaarkeeda me xerada agagaarkeeda weeyaan duulduul gudaha soo gaadhayna waa jiraa isku day cadaawe oo oo nabada soomaaliya kasoo horjeeda wax u eegun weeyaan waxaan arki jirnay marka horeba weeyaan imika ahaan xaaladu siday tahay way degan tahay gacantayda waa ku jirtaa wixii khasaara wixii cadow halkaa jiray iyakaa waa lagu fashiliyey wixii kale dee jirana waa nin sheegi doonaa imika ahaan war faahfaafiya kuma siin karayo waan ku jirnaa hawsha waayo cali xamudow anigii dhegeystayaasha bal waxaad noo sharaxdaa sida lagu soo weeraray dhinaca laga soo weeraray xarunta cidda markaasi joogtay weerarka noocuu ahaa intaa u nasiya haddii aadan wax faahfaahina ka bixinan khasaaraha haba yaraatee siday wax u dhaceen iyo halka ay joogtaan nii sheegay siday se wax u dhaceen imika ahaan niima sheegi karayo waanan fiirsanaynaa xeradu waxay leedahay nabadgelyo xaamaha imika way fiican tahay waa la degan yahay wixii dacayna iyo sida wax u dhaceen imika ahaan waan ka fiirsanaynaa waa wax badanoo in la fahmo la doonayo baa jira meesha waa hagaag ugu dambeyntii bal waxaad ii sheegtaa weerarka ma weerar ismiidaamin oo qof uu soo qaaday buu ahaa ma ciidamo iswataa soo qaaday ma baabuur qaraxaha lala soo beegsaday meesha oo lagu soo galay weerar nooceeya ayuu ahaa marka weerarka sida u dhacay isku day intaba wata iyaa laisku dayay laakiin foojignaanta ciidanka amisom iyo ciidamada nabad sugidda soomaaliya xerada hareersan intuba hawshooda way kabsadeen sidaas weeyaan waxaan uleeyahay waanu ka fiirsanaynaye imika ahaan halkaa haynoogu joogto khasaaraha maxaad nooga sheegi kartaa marka khasaarada cadowgii isaga waa la waa la fashiliyey laakiin khasaaro aan imika sheegi karaya ma jirto waxaan ku jirnaa tiro iyo fiiro guud oon eegayno wixii dhaawac iyo wixii jira